بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ريال كسر دوادا كورسدين كبرنيني تفسيرك قرآنك كريمك إن شاء الله waxaynu maanta soo qaadanaynaa inu fasiri doonaa wixii ilaahay inooga ogolaado suuratu alfiil suuratulfiil sida magaceeda inooga muuqata waa suurad ka waramaysa qisadii asxaabulfiilkii ama asxaabtii maroodiga ee weerarka kusoo qaaday magaalada xurmaysan ee maka almukarama suuradani waxay kusoo degtay waa magaalada maka waa suuratun makiya weeye magaalada maka ay kusoo degtay waa suurad ka kooban shan aayadood oo keliya afar iyo labaatan kelmadood ama eray iyo sidoo kale lix iyo sagaashan xaraf ayay ka koobantahay suuraddani suuraddan ilaahay wuxuu kaga waramayaa wixii qabsaday asxaabulfiilkii iyo masiirkoodii iyo cidhib damboodkoodii sidii uu noqday ayuu ilaahay kaga waramayaa subxaana wa tacaala qisada marka asxaabulfiil anoo soo koobaya waxa weeye nin la dhihi jiray abraham ayaa wuxuu qabsaday dhulka yaman ayuu markaa qabsaday dabcan waxay la dhahaa nin kale ayaa abraha ka sarreeyey oo boqorka xabashida uu soo diray oo la dhihi jiray aryaad dabadeedna abraha iyo aryaad ayaa waxa dhex maray colaad way isdileen waxaa la dilay ninkii la dhihi jiray aryaad waxaa ciidankii la wareegay iyo madaxtinimadii dhulka yaman abraha ayaa la wareegay aryaad intaanu dhimanin abraha wuxuu ku dhuftay nabar ayuu ku dhuftay ama seef buu ku dhuftay isha wuu kaga dhuftay iyo sanka iyo afka intaasiba markaa dhaawac weyn baa soo gaadhay ilna waa beelay sankiina waa waa beelay iyo nabar weyn oo kaga dhacaya afka subxaan allah sidaa awadeed abraha waxa la dhihi jiray ama lagu naanaysi jiray abrahadii sanka la-aa waayo sankaa la gooyey subxaan allah nin gaaban oo madowna waa ahaa ninkaa haddaba xabashiga ahi markii uu isku duba ritay xukunkii dhulka yaman wuxuu doonay inuu raali geliyo boqorkii xabashida wuxuuna ugu ballan qaaday inuu dhisaayo kaniisad wuuna dhisay kaniisad aada u weyn ayuu ka dhisay magaalada sancee dalka yaman oo magaceeda la dhaho qulays kaniisad weyn ayay ahayd wuxuuna ugu talagalay in carabtii deganeed magaalada dhulka yaman iyo carabta degan guud ahaan jasiiradda carbeed in ay kaga leexdaan ama ay kaga maarmaan tegidii ay tegayeen magaalada kacbada ay ku taalo ee magaalada maka oo xilligaa loo xaj tegi jiray xajkii jaahiliga ahaa marka arrintaa markii ay maqleen carabtii qaxdaaniyiintii iyo cadnaaniyiintii way cadhoodeen kadibna nin carbeed ayaa waxaa la tilmaamayaa inuu ku dhex wasakheeyey ama yacni ku dhex saxarooday kaniisada dhexdeedii arrintaasaa markaa waxay cadhogelisay abraha kadibna wuxuu go-aansaday inuu ciidankiisa uu diyaariyo oo uu ku duulo magaalada maka oo uu burburiyo kacbadii ilaahay subxaan allah dabcan qisada meelo badan ayaan kaga warrabnay ciddii u baahanna way ku laaban doontaa insha allah waan soo koobayaa un abraha waa baxay markaa walaalayaal ciidankiisii buu kaxaystay niman carbeed baa ka hor yimi wuu jabiyey waa xidhxidhay subxaan allah ilamayou ka tegay magaalada taa'if oo ay deganaayeen qabiilka reer taqiif reer taqiif cudurdaar bay sameeyeen waxay dhaheen waxaanaanu caabuduna maaha kacbadii waa sanamkii weynaaye laata ee iska kaayo dhaafayay dhaheen iska kaayo cafi nin bayna ku dareen la dhihi jiray aburuqaal aburuqaal waxa weeye waa ninkii tusay wadada magaalada maka tusay abraham markii dambena waa dhintay isla markiiba waa dhintay carabtuna xilliyadii dambe xabaashiisa way shiidi jirtay oo waa la dhagxin jiray oo waxaa la dhihi jiray waa daliilu maka waa ninkii dadka tusay magaalada maka weeyaan subxaan allah abraha wuxuu yimi duleedka magaalada maka kadibna wuxuu dhacay laba boqol oo halaad oo uu lahaa ninkii sayidka iyo madaxda uu ahaa reer quraysheed oo ahaa markaa cabdilmutalib ibni cabdimanaaf nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam awowgii cabdilmutalib xoolihiisii ayuu raadaceeyey nin kale ayuu diray oo xandale la dhihi jiray ayuu abraha diray subxaan allah ninkaas ayaa u yeedhay cabdilmutalib ibn cabdimanaaf u yeedhay waxaana wada kulmay cabdilmutalib iyo boqorkii xabashida ee subxaan allah la dhihi jiray abraha cabdimutalib markuu arkay nin aada u qurux badan ayuu ahaa cabdilmutalib haybadana leh dabadeedna kursigii uu ku fadhiyey abraha waa ka soo degay oo wuxuu fadhiistay dhulka ayuu fadhiistay turjumaankii u kala turjumayay baanu la hadlay oo wuxuu dhahay maxaan kuu qaban karaa marka ama maxaan kuu qabtaa cabdulmualibow wuxuu dhahay cabdilmualib waxaan anigu u baahanahay laba boqol oo halaad oo markaa waxaweeye laga dhacay in aada ii soo celiso ninkii abraha waa yaabay oo wuxuu yidhi beydka aad aada ku caabudayseen ee diintaadi iyo diinta aabbayaasha ayaan burburinaya taa igalama hadlaysid miya wuxuu dhahay cabdilmualib hadalkiisii caanka ahaa wuxuu yidhi ana rabbul ibil anigu geelaas ayaan leeyahay buu yihi walilbeyti rabbun yaxmiih gurigan ilaahay isna wuxuu leeyahay rabbi ilaaliya subxaan allah wuu cadhooda wuxuu yihi yaa iga celin karaa oo iga ilaalin kara subxaan allah ciidanka waxaa la socday markaa maroodi maroodiga magaciisa waxay tilmaamaan culamaau taarikh in la dhihi jiray magaciisa maxmuud maxmuud baa la dhihi jiray maroodiga magaciisa nin baa markaa saa-isulfiil ahaa ninka hogaaminaya maroodiga wuxuu markaa doonay inuu weerar ku qaado kacbadii oo uu burburiyo dadkii magaalada maka deganaana waxba way iska dhicin kari waayeen oo way yaaceen oo buuraha dushooda ayay fuuleen subxaan allah maroodigii baa markaa la kiciyey way isku dayaan way kiciyeen oo nabar walba way ku dhufteen wuu fadhiistay markaa barakaalfiil maroodigii wuu fadhiistay wuu kici waayey xaggan kale u jeediyaan jihooyinkii kale dhulka shaam ama yaman ama dhanka bariyeed waa ordaya waa kacaya mar allaaliya markii xaggii kacbada loo jeediyey waa istaagay waa dhaqaaqi waayey markaa maroodigii subxaan allah kadibna mar keliya ayuunbaa waxaa dhacday walaalayaal cirkii ayaa madoobaaday waxaa yimi shimbiro kooxa ah oo marba kooxii ay iimanaysay oo afkeeda iyo labada lugoodba ku sidata saddex dhagxaan laba dhagax oo lugaha ah iyo mid afkeeda dheer ay ku sidato shimbiro u eg markaa khatatiif waa shimbirtan loo yaqaano fiidmeerta shimbirta fiidmeerta weeyaan dhagxaantaasi waa dhagxaan yaryar oo u eg yacni w dhagxaan aada u yaryar weeyaan subxaan allah sida cadasada oo kale cadasadu waa harakooga yacni midhaha harakooga oo kale ayay leekaayeen subxaan allah dabadeedna waxay ku dhufte way waxay ku dhagxaantii ayay ku dhufteen nimankii gaaleed ee kacbada doonaya inay burburiyaan ilaahayna dhagxaantii wuxuu ka dhigay naar iyo holac iyo dab kii ay ku dhacdaba wuu kala daatay oo jidhkiisiibaa qayb qayb u dhacayay ama markay madaxa kaga dhacdo ilaa iyo lugta halka ugu dambaysay jidhkiisa ayay ka dhex baxaysay waxayna arrintaasi keentay in ciidankii uu jabo badankoodiina ay dhintaan ayna kala firdhadaan oo yaacaan sidaas baanu ilaahay ku difaacay oo ku ilaaliyey kacbadii ilaahay ee beytka ilaahay ee xurumaysnaa arrintaa markaa dhacdadaas sanadkii ay dhacday waxaa loogu magac daray caamulfiil waana sanadkii nabigeenu calayhi salaatu wasalaam uu dhashay weeyaan waxaana la tilmaamayaa culimmadu ay leeyihiin nimanka markaa waxa weeye xabashida ahi waxay haysteen diintii nasraanada iyo christan bay ahaayeen halka carabtuna ay ahaayeen mushrikiin oo markaa marka laysu barbar dhigo mushrikiinta iyo nasraanada dee nasaaraanadaas iyo kristankaas ayaa ka dhowaa xagga diin ahaan ka dhowaa subxaan allah haddana ilaahay mushrikiinta carbeed ayuu uga hiiliyey nimanka nimankan markaa nasraanada ahaa sababta iyo xikmadda meesha ku jirtaana waxay ahayd bay leeyihiin culummadu sababtoo ah sanadkaas waxaa dhashay rasuulki ilaahaye maxamed sal allahu caleyh wasalam waxayna ahayd diyaargarow loo diyaargaroobayo raxmaddii ilaahay oo timi markaa dhulka timi waa raxmaddii ilaahay usoo diray caalamiinta weeyaan maxameduna rasuulullah waayahay qisadaasu markaa ilaahay wuxuu dib u xasuusinayaa nimankii carbeed ee reer quraysheed iyo sidoo kalena wuxuu inagana inoo diiwaangeliyey qisadaasi sidii a u dhacday iyo mucjisadii meeshaas ka dhacday ilaahay siduu u difaacay kacbadiisii bismi illaahi araxmaan iraxiim ayuu ilaahay leeyahay magaca allah baa lagu bilaabaya allahaasoo naxariista naxariista guud iyo midda gaarka ahba alam tara kayfa facala rabuka biasxaabi ilfiil alam tara ma arkaysa alam tara ma arkaysa kayfa sidii facala uu alla u galay ama uu ku falay ama uu u sameeyey facala waa fal waa samayn ma aragtay sidii alla ku sameeyey ama alla uu u galay rabbuka rabbigaa nebi maxamedow calayhi salaatu wasalaam sidii rabbigaa u galay nimankii biasxaabilfiili asxaabtii maroodiga asxaabtii maroodiga wadatay siduu ilaahay u galay ma aragtaa ayuu ilaahay dhahay subxaanah wa tacaala alam yajcal miyaanu ka yeelin alam yajcal miyaanu ka yeelin kaydahum dhagartoodii kaydku waa dhagarta wey wayakiiduuna kaydan wa akiidu kayda dhagar bay maleegayaan anna mid baan u maleegayaa sidaasuu ilaahay dhahay subxaanah wa tacaala alam yajcal miyaanu alla ka yeelin kaydahum dhagartuga dhagartii gaalada miyaanu alla ka dhigin fii tadaliilin mid baadiyaysan miyaanu alla ka dhigin wixii ay soo qorshaysteen miyaanu alla subxaana wa tacaala baadi ka dhigin iyo wax lunsan miyaanu alla ka yeelin wa arsala miyaanu alla u soo dirin oo waanu alla soo dirin calayhim yacni colkii asxaabulfiilka ahaa korkooda miyaanu ku soo dirin tayran shimbiro abaabiilin ahaa markaa kooxo oo marba qaybi ay imanayso tarmiihim shimbirtaasi markaa waxay ku tuuraysaa shimbirihii weeyaan bixijaaratin dhagax bay ku tuuraysaa min ka ahaaday sijiilin dhagax adag oo markaa shiilan oo dhamaca weeyaan subxaan allah waa dhagax adag oo shiilan oo dhamaca oo dab iyo holaca subxaanaka rabbana fajacalahum waxay ka dhigtay markii dhagxaantii lagu daadiyey ee la halaagay baa waxay noqdeen fajacalahum waxay ka waxay ilaahay uu ka dhigay colkii ka casfin sida baal casfin sida baal markaa la cunay ma'kuulin la cunay mid mid baan isu dul taagi doonaa marka insha allahu tacaala alam tarab waa la dhahay alam tara ma arkaysaa nebi maxamedo dabcan nebi maxamed isagu goobta muu joogin oo waaba xilligii uu dhashay subxaan allah marka ayay suuradanina kusoo degtay waxa weeye waxaa kasoo wareegtay afartan sannadood ayaa dhacdadaadee kasoo wareegtay ku dhowaad afartan sannadood ama ka badanba ayaa soo wareegtay marka ilaahay qur-aanka uu soo dejinayay sida aawadeed afartankaa sannadood ee nebiga caleyhi salaatu wasalaam kasoo wareegtay xilliga waxaa noolaa rag yacni nebiga caleyhi salaatu wasalaam xilligiisii joogay ayaa arkay oo ishooda saaray oo arkayay marka waxa weeye colkii maroodiga sidii loo galay waxaa ka mid ahaa raggii ka qayb galay ama arkayay odaygii la dhihi jiray mudcim ibnu cadiy ka mid ayuu ahaa rag badanna ka mid bay ahayd nebiga awoogii baa joogay iyo carabtii kale reer quraysheed intooda badan wixii da-doodu ay weynayd oo dhani goobjoog ayay ahaayeen nebigu se goobjoog isagu muu ahayn oo dee sanadkaas ayuu dhashay haddana ilaahay wuxuu ku dhahay alam tara ma arkaysaa baa layidhi ma arkaysaa maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa nebi maxamed oo adigu haddaanad goobjoog ahayn rabbigiibaa goobjoog ahaa ilaahaagii iyo rabbigaagiibaa kuu arkay adigu mabaad arkin soo maaha allah baa kuu arkay nebi maxamedow sala allahu calayhi wasalam alam tara ma arkaysaa nebigi ilaahayow kayfa sidii facala uu alla subxaana wa tacaala u galay ee uu ku sameeyey hee rabbuka rabbigaa uu ku sameeyey biasxaabiilfiili asxaabtii maroodiga siduu alla u galay colkaas ma aragtaa ama ma arkaysa ayuu ilaahay dhahay subxaana wa tacaala haddaanad adigu arkayninna ilaahay baa ku arkay weeyaan oo iimaanka iyo qalbigaaga ku qaado waa sidii waxa weeye alixsaan maa huwa alixsaanu ixsaanku waa maxay alixsaanu an tacbud allaha kaannaka taraah fain lam takun taraahu fainahu yaraaka samafalku waxa weeye inaad ilaahay u caabudid sidaad ilaahay aad adigu arkaysid haddii aanad ilaahay adigu aanad arkaynin ilaahay isaga ayaa ku arkaaya waa isla un waxa weeye waa isla sidaas oo kale weeyaano ilaahay wuxuu ku leeyahay haddii aanad adigu goobjoog ahayn oo aanad arkin rabbigaaba kuu arkay mar hadduu rabbigaa kuu arkayna waad aragtay ilaahay baa kuu arkay oo kugu yidhi sidaa iyo sidaasaa dhacday anna waan la arkay ilaahay baa ii sheegay khalaas anna sidaasaan rumeeye weeyaan alam tara ma arakaysaa kayfa sidii facala uu alle subxaana wa tacaala ku sameeyey rabbuka rabbigaa uu alle rabbi uu ku sameeyey hee biasxaabiilfiili asxaabtii maroodiga alam yajcal miyaanu ka yeelin kaydahum dhagartii marka ila dhagar bay soo maleegeen kaydku waa dhagarta dhagar bay soo maleegeen oo ah inay kacbadii ilaahay ee nebi ibraahim uu dhisayna burburiyaan waa taxaddi iyo carin weeyaan ilaahay bay carinayaan subxaan allah marka kacbadii ilaahay ee aaminka ahayd ilaahay ilaashanayay ayay markaa dhagar u soo maleegeen asxaabulfiilkii ilaahay markaa wuxuu ka yeelay dhagartii iyo markaa khiyaanadii iyo markaa waxa weeye qorshahoodii wuxuu alla ka dhigay oo cidhib dambeedkeeda ka dhigay fii tadaliilin mid baadiyaysan mid aan yacni hirgelin ayuu alla ka dhigay subxaanahu wa tacaala wa arsala wuxuu soo diray markaa rabbi calayhim colkii markaa rabay inay burburiyaan kacbada wuxuu alla ku soo diray korkooda hee tayran shimbiro abaabiilin markaa waxa weeye shimbiro kooxa ah shimbirahaasi culummada waa la noocma weeyaan waa la isku qabtay qoloba sibay tidhi qolo waxay tidhi waa shimbiro xagga iyo badda ka yimi ayay ahaayeen qoortoodu qoor dheer ayay ahayd subxaan allah oo sida geela ayay qoor dheer qoorta geel geela oo kale ay lahaayeen culummo kale waxay leeyihiin waa shimbiro sida markaa fiidmeerta oo kale qolo kale waxay leeyihiin waa shimbiro iyaga laftigooda afkooda aad moodin sida eygo kale wahaakada marka waa waa masaa'il ijtihaadiya weeye leanno waqtiga ay shimbiruhu meesha ay joogeen ee ay markaa waxa weeye halaagayeen qoomkaasi waqti yar bay ahayd mar labaadna lama arkin marka ilaahay wuxuu ku tilmaamay shimbiro shimbirahaasi noocay doonaan ha noqdaan markaa noocay doonaan ha noqdaan marka ilaahay baa markaa wuxuu dhahay shimbiro weeyaan shimbirahaasi marka waa abaabiil abaabiil weeyaano waa kooxo bay u soconayaan waa kooxo ayay u soconayaan ibnu cabaas raximahullah wa radya canhu wuxuu leeyahay waxaa looga jeedaa kooxba koox marba qayb ayaa imanaysa yacni barh barhba barhka kale ayuu ayuu markaa waxa weeye uu ka daba imanayey sidii waxa weeye malaa'igtii markaa timi ee ka qayb gashay dagaalkii beder maxay ahaayeen xaaladoodu murdifiin yacni marba qayb ayaa imanaysa malaa'igta malaku jibriil iyo malaku israafiil wahakada saasoo kale marba qayb ayaa imanaysa shimbiruhuna sidaasoo kale marba qaybi ay u imanaysa marka waxayan koox qaybiba qaybta kale ay ka dambaynayso oo ay imanayso weeyaan tarmiihi markaa waxay ku tuuraysaa shimbirtiibaa waxay ku tuuraysaa colkii asxaabulfiilka ahayd waxay ku tuuraysaa hee bixijaaratin dhagax bay ku tuuri dhagax ayay ku tuuri subxaan allah min sijiilin markaa waxa weeye ka ahaaday sijiil sijiilku waa norway iyo holac culimo kale waxay dhaheen waxa weeye waa dhagax ama waxa weeye ciid ama caro la dhalaaliyey oo naar noqotay subxaan allah kay ahaataba waxa weeye waa mucjisooyinka ilaahay bay ka mid tahay iyo waxa weeye waa cilmulgeyb yacni qaabka u ekeyd lama garan karayo run ahaantii ama xaqiiqdu say tahay laakiin shimbirtaasi waa dhagax bay soo qaaday dhagax ayay soo qaaday buu ilaahay dhahay subxaana wa tacaala dhagaxaas waa mid salbi ah oo adag waa mid adag weeye cidda uu ku dhacana way gubanaysaa su-aal baa isweydiin la marka halkan haddii shimbirtii afkeeda iyo labada lugoodba ay kusoo qaaday dhagxaan olola ololaya oo naara maxay shimbirtu u guban weyday ila waa su-aal kaloo meesha ku jirtee jawaabtu waxay tahay laba midba way ku jawaabi karnaa kow horta waxani waa waa waa mucjiso weeyaan waa arrin ilaahay uu ogyahay subxaana wa tacaala oo ilaahay ugu talagalay sida waa kow laba waxaan dhihi karaynaa oo suurtagal ah yacni in shimbirtu dhagaxa markay soo qaaday uu ahaa dhagaxu dhagax caadiya laakiin markii lagu sii daawiyey ee dhagaxaasi uu la falgalay hawadii uu kusii socday ayay isu bedeshay naar iyo holac iyo dab isu bedeshayba subxaan allah labadaasiba markaa waa suurtagal weeyaan waayo marka ilaahay wuxuu dhahay tarmiihim waxay ku tuuraysaa bixijaaratin dhagax bay ku tuuri shambirtii korkooda min sijiilin sijiil ka ahaaday sijiilna waxa weeye waa dhagax adag oo salbi ah oo holcaya oo naaro dhamaca dhamaca weeyaan subxaan allah fajacalahu markii lagu daadiyey oo nimankii ay jabeen oo badankoodii ay dhinteen intoodii badneedna in badanna ay firnatay in badanna la laayay ninkii abraha laftigiisina wuu dhintay oo isagu waxa la tilmaamayaa qayb qayb ayuu u dhintay yacni si ciddi ciddi buu u dhacay baa laleeyay ilaa iyo wadnihiisii uu laabta xagga hore uu kasoo baxay oo isagoo markaa qayb qayb u dhacaya ayuu cararay baa layidhi subxaan allah kadibna uu dhintay waa abrahadii markaa habaarqabaha ahaa marka waxaa ilaahay ka dhigay qoomkii iyo colkii iyo askartii gebigoodiiba wuxuu ka dhigay hee ka casfin sida baal maakuulin la daaqay baalku wax baalku wax waa beer matalan beer baad soo galaysaa adhi ama geel ama lo-ba waxay soo galeen meel beer ah oo caws uu ka baxo cawskiibay cuneen way cuneen way raamsadeen marka ay raamsadeen ee ay dhammaysteen waxa yare kasoo hadha maaragtay qoriga yaree dhulka ku dhaca baalka yare ama caleenta yaree meesha ku dhacda ee aad arkaysid in beertan midhba aan laga reebin waaba baal la cunay saasaa loo liqay marka gebigoodiiba gebigoodii midh kama hadhin mid midh yar mooyaan saasuu ilaahay dhahay subxaana wa tacaala waana masiirkii iyo cidhib dambeedkii waxa weeye ciddii isku dayday ilaahay subxaana wa tacaala xurumaadkiisii iyo beydkii ilaahay subxaana wa tacaala inay ku xadgudubto ilaahayna subxaana wa tacaala masiirkiyoodii iyo cidhib damboodkeedii saasuu ka dhigay adduunyadana waa kun cadibay aakhirana subxaan allah waxaa sugaysa abaalkii ilaahay subxaana wa tacaala uu marinay intaa aynu kusoo koobna darsigeennii hada wallahu aclam wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh